weeyaan haddana waxaan aad anoo ku hadlay magaca bulshada reedka waxaan ka codsanayaa maamulada iyo dowladda federaalka inay arrimaha u dhexdeeya ay ka heshiiyaan ayagoo u naxaya una danaynaya ummadda soomaaliya dhammaanteed annagoo cid goynaa saari mayno dhaliil dhammaan waa mas-uuliyiin soomaaliyeed ama ha noqdaan heer federaal ama ha noqdaan heer maamul goboleed waxaa la doonayaa in xilka ay hayaan ummadda ay u hayaan dhagaheedu aysan kusoo dhicin khilaaf iyo isqabqabsi iyo wax la mid ah arrimahan dastuurka electionka waxyaabaha socday ka mid ahaayeen oo barseskooda uu socday fadlan inay ka heshiiyaan wax dhexdooda ah oo si hoose gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa inay hoos wada hadlaan aysan dhicin mar dambe cadaawad iyo xumaan iyo midiaha in wax laysu mariyo inay wixii dhimanaa ummadda hamigeeda ay dhammaystiraan si dowladnimada soomaaliya u fududaato taas baan codsi ka codsanaynaa dhammaan qeybaha ay qusayso mas-uuliyadda soomaalida ah dadweynuhuna saasoo kale inay daba taagnaadaan bareshanna ku saaraan nidaamyada iyo maamulada soomaalida dhammaantood waxa ay u idmadeen oo ah mas-uuliyaddaas inay socoto aysan istaagin oo wixii faraq udhexeeyaan ay ka heshiiyaan danta caamkaana la ilaaliyo oo dowladnimada soomaaliya broseska wadada dheer ee marayso horay loo wado